الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين أما بعد فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته sida aada ku aragteen iclaanka ama ogeysiiska waxaa insha allahu tacaala caawa inoo bilaabmi doonta dowradaasi magaceedu uu yahay addowra alcilmiya ata'siiliya fi fi lmasaa'il waannawaasil almuhima dowro markaa cilmiya oo insha allahu tacaala masaa'il cilmiya oo waktigan iminka aynu ku jiro aada loogu baahan yahay aynu kaga hadli doono waxaana dowradaasi ay noo socon doontaa habeenada khamiista iyo jumcaha macanaa khamiistan iyo jumcaha noo qura maaha insha allah waa inoo sii socon doontaa habeen kastana waxa aynu insha allahu tacaala baxhiyi doonaa aynu baari doonaa aynu ka hadli doonaa mowduuc ka mida mawaadiicdaasi muhimka waktigan ama zamankan aynu ku jiraa sida dhammaanteenba aynu dareensannahay waa zamanu fitna dadkii muslimiinta ahaa in badan oo ka midii waa ka fogaadeen diintii rabbi subxaanahu wa tacaala uu soo dejiyey qiimaha badnayd cilmi ahaanna waa looga fogaaday camal ahaanna waa looga fogaaday arrinta noocaasiina maaha mid haysata dadka qaarkooda qura bal waa mid haysata alafraad waalusar waashucuub waalqabaa'il wakadalika adduwal walxukuumaat waktiga markaa fitanka waxaa lagu badbaadaa laba arrimood arrinta koowaad waxay tahay qofku inuu macrifo iyo aqoon uu leeyahay ilaahay subxaana wa tacaala diintiisa gaar ahaan masaa-isha waktigaasi taagan arrinta labaad ee lagu badbaadaana waxa ay tahay alta'ani waatarawi inaan la degdegin oo la iska ilaaliyo degdega waayo waktiga fitanka waxaa halaagsama dadka juhaasha ee aqoon aan diinta aan u lahayn ayaa fitanku ay la tagaan waxaa kaloo laga yaabaa dad diinta aqoon u leh oo culimaa ama dalabatulcilmiya fitanku inay la tagaan sababtuna ay tahay inaanay waxba hubsan oo ay degdegeen mawaadiicda noocana marka aynu ka hadlayno ama aynu daweyneyno ujeeddadeennu waxay tahay oo qura awalan irdaau llahi subxaanahu wa tacaala ilaahay inaynu raalli gelinno ujeeddada labaad aynu ka leenahay waxay tahay waa raxma wa shafaqa bilummati alislaamiya laa siyama shabaabaha naxariis aynu u hayno iyo nixitaan aynu ka naxayno dadka muslimiinta gaar ahaan shabaabka oo aynu la jecel lahay inay ka badbaadaan fitanka si noloshooda adduunyo iyo ta'aakhiraba ay ugu hagaagto duruusta ama casharada aynu bixin doonaa kolley waa fara badan yihiin ilaa laba iyo toban dersi oo dersiba mawduucuu ku saabsan yahay ayay noqon doonaan iyagoo qoraalana waxaanu dhignay maktabadda qofkii markaa jeclaysanaya inuu maqlo hadalka isagoo qoraalkana eeganaya maktabadda ayuu kasoo qaadan karaa waraaqa dersigeenna caawa insha allahu tacaala iyo habeen dambe waxaynu ka hadli doonaa saddex mawduuc almabxathu alawal waxa uu noqon doonaa khutuurat atasaruc fi اtakfiir wataxdiiru min dalik halista ay leedahay qofku inuu ku degdego gaalaysiinta dadka muslimiinta ee islaamnimadu ay u sugnaatay iyo digis arrinta noocaasi aynu ka digayno inagoo markaa tilmaami doona axaadiida rasuulka ee masalada ka hadlaysa iyo bal ahlu ahlulcilmigu waxa ay ka yidhaahdeen mabxadkaasi waxaa hoos iman doona bacdu dawaabid takfiir dawaabidda iyo qawaacidda gaalaysiintu ay iska leedahay ee lagaga badbaadi karo inxiraafka iyo zayga fi hadihi alabwaab mabxadkeena labaad waxa uu noqon doonaa insha allahu tacaala altafriiqu bayna aliطlaaqi waltacyiin fi masaa'il اtakfiir inay kala duwan tahay in masalada marka laga hadlayo la idhaha arrintaasi waa gaalnimo ama qofka sameeya arrintaasi waa kaafir iyo tadbiiqa xukunka caynkaasiya lagu dabaqo lagu dejiyo qof gaar oo mucayana mabxadka saddexaadna waxa uu noqon doonaa xukmu mujaalasat wa mukhaalaطat man yatasaracuuna fi masaa'il الtakfiir biduuni cilmin xukumka ahlulcilmigu ay u sheegeen in la dhex galo ama lala fadhiisto dadka ku degdega gaalaysiinta takfiirka iyagoo arrinta noocaasiyo cilmi iyo aqoon aan u lahayn ee xamaas iyo caadifad masaa-ishaasi halista ay ay ugu dhisan tahay mabxadka koowaad haddaynu ku horeyno waa khutuura tasaruc fi اtakfiir wataxdiiru min dalik waxaanu leenahay masaa-isha ku saabsan kufriga iyo iimaanka iyo islaamka iyo nifaaqa waa masaa'il cadiima waa masaa'il aada iyo aada u waaweyn oo ay tahay qofka muslimka ahi haddii uu doonayo inuu ka hadlo wax uu ka yidhaahdo inuu aada isaga hubsado oo uu miyiriyo oo aada iyo aada uu isaga baadho sababtuna waxa ay tahay leanna masaa-isha waxaa ka dhalanaya qof marka hore muslim ahaa in gaal laga dhigo oo axkaamtii gaalada u qaato waxaa ka dhalaysa dhiiggiisii inaanu macsuum noqon iyo xoolihiisii iyo cirdigiisii iyo sharaftiisii waxaa ka dhalanaysa xaaskiisii muslimadda ahayd guurkii ka dhexeeyey isaguna inuu baaba-o waxaa ka dhalanaysa qofkii inaan lagu tukan xabaalaha muslimiinta inaan lagu aasin xataa waxaa ka ratimaysa xuquuq maaliya oo ay ka mid tahay in qod dadkii muslimiinta ahay qaraabadiisa ahaa aanu dhexli karin iyaguna inaanay dhexli karin marka waa masalo aakhiraba intaan la gaadhin adduunyada inta la joogo axkaam aada u fara badan ee ay ka ratimayso o ay ka dhalanayso sidaasi awgeed ayay tahay in aada laysaga hubsado oo aan lagu degdegin masaa-isha caynkana masaa'il alkufri waaliimaan waa masaa-ishii u horreysay ee dadka muslimiinta ah ay isku khilaafeen oo halkii ay ka bilaabantay alfurqa alcaqadiya bayna almuslimiin iftiraaqa caqadiga ah ee dadka muslimiintaa dhex maray ilaa maantana dhex yaalla imaamka la dhahdo ibnu rajab raximah allahu tacaala kitaabkiisa jaamicu alculuum walxikam marka uu sharaxayo xadiidkii qisadii jibriil rasuulka markuu u yimi su-aalaha uu weydiiyey alislaam waliimaan walixsaan waxa uu leyahy wahadihi lmasaa'ilu acni masaa'il alislaami waliimaan masaa'il alislaami waliimaani walkufri walnifaaq masaa'ilu cadiima jiddan masaa-ishaasi islaamka iyo iimaanka iyo kufriga iyo nifaaqa la xidhiidhaa waa masaa'il aada iyo aada u weyweyn faina allaha callaqa bihadihi alasmaa alsacaadata washaqaawa waistixqaaqa aljannati wannaar magacyada alislaam aliimaan iyoiyo alkufri iyo annifaaq ilaahay waxa uu ku xidhay magacyada ah sacaadada noloshii wanaagsanayd iyo shaqaawada oo halaag iyo guuldaraysiga ah iyo mutaysiga jannada iyo naarta waalikhtilaafu fii musamayaatiha awalu ikhtilaafin waqaca fi hadihi alumma khilaafka la ysku khilaafay magacyadaasi arrimaha ay tusinayaana waa khilaafkii u horreeyey ummadda nebi maxamed ka dhex dhacay wahuwa khilaafu alkhawaariji liلصaxaaba xayثu akhrajuu cusaata almuwaxidiina min alislaami bilkuliya wa adkhaluuhum fi daa'irati اlkufr khilaafka u horreeyana wuxuu aha khilaafkii qoladii khawaarijta la odhan jira ay khilaafeen saxaabadii rasuulka masalada ay ku khilaafeenna waxay ahayd dadkii cusaada ahaa laakiin ahlu tawxiidka ahaa ayay islaamnimada si dhammaystiran uga saareen oo gaalnimo ay ku xukumeen وcaamaluuهm mucaamalaة الكفاar واstaxaluu bidalika dimaء الmuslimiin wa amwaalahum dadkii markii ay gaalaysiiyeen waxay ula dhaqmeen sida gaalada loola dhaqmo dhiigoodii bay xalaashadeen iyo xoolahoodii ثuma xadaثa bacdahm khilaafu الmuctazila wahuwa qowluhum biاlmanزilaةi bayna الmanزilatayn khilaafka khawaarijta waxaa ku xigay kii muctazilada oo muctaziladuna waxay yidhahdeen iimaankiina waa ka baxay kufri iyo gaalnimona ma gaadhin qofka muslimka ee caasiga ee saaxiibulkabiiraha ah ثuma xadaثa khilaafu اlmurjiah wa qowluhum ina alfaasiqa muؤminu kaamilu اliimaan haddana waxaa bidca bidaca khawaarijta iyo muctasilada ku xigtay bidcadii murjihada iyaguna darafka kale ayay istaageen oo waxay yidhahdeen qofka faasiqa ah ee macaasida samaynaya waajibaadka dayacaya waa muumin iimaankiisu uu dhammaystiran yahay jaamic اlculuum wاlxikam safxada saddex iyo afartan kolley nusakhu waa kala duwan yihin laakiin xadiidkaa dheere jibriil uu rasuulka su-aalaha weydiinayo markuu sharaxayo bilowgiisa ayuu hadalkaa ku keenaya ibnu rajab raximah llah mar haddii markaa abwaabtani ay tahay abwaabtii u horreysay ummaddu ay isku khilaaftay firqadii u horreysay ee luntay ee jamaacata almuslimiin ka baydhay waddadeeda ee ka leexatay sabiila almu'miniin abwaabtani maadaama ay tahay abwaabta ay ku luntay qof kasta oo naftiisa wanaaggeeda ka talinaya fi dunya waalaakhira waxaa la gudboon abwaabta noocan ah inaanu iska dhex gelin cilmi la'aan iyo caqli la'aan calayhi an laa yakhuuda fi hadihi alabwaab ila bicilmin wa xilmin la bijahlin wa caatifa masalada kale taa aynuga gudbaynaa waxay tahay altakfiru xaqu lilahi wa lirasuulih falaa yukafaru axadu ila binasin aw ijmaac qof marka hore muslim ahaa gaalaysiinta la gaalaysiinayo laodhanaya diinta ayuu ka baxay waa xaqu ilaahay iska leeyahay oo rasuulku caleyhi afdal salaatu watasliim uu iska leeyahay waayo waa xukum sharciya weeye markaa qof muslim ahaa lama gaalaysiin karo diintuu ka baxay lama odhan karo iyadoo aan lahaynin nas daliil ku cad waxa uu sameeyey inay tahay gaalnimo ama ijmaac culimadu ay isku waafaqeen arrintaa uu sameeye ka dhacday ama caqiide ha noqoto ama qowl ama camal ha noqoteen inay tahay arrin lagu gaaloobayo arrinta caynkaasiyana a'imadu raxmatullaahi calayhim aada iyo aad bay ugu soo celceliyeen oo kutubtooda ay ugu ta'siiliyeen hadday noqoto kutubta muctaqadka ka hadasha iyo haddii ay noqoto kutubu shuruuxi alxadiid kutubta axaadiida rasuulka sala allahu aleyh wasalam ay ku sharaxeen abuu moxamed ibnu xasam kitaabkiisa alfisal juska saddexaad safxada laba boqol iyo labiyo sagaashan wuxuu leeya walxaqu huwa ana kula man habata lahu caqdu lislaam fainahu laa yazuulu canhu ila binasin aw ijmaac wa ama bاddacwa waliftiraa falaa sida xaqii waxay tahay qofka guntintii islaamnimadu ay u sugnaato islaamnimadaasi ka suuli mayso ilaa nas daliil cad oo inuu gaaloobay ku cad in la helo mooyaane aw ijmaac ama arrin ay culimadu isku waafaqeen inay kufriya gaalnimata wa ama biddacwa waliftira falaa iska sheegasho qofkuu iska sheeganayo qofkaasi inuu gaaloobay ama been abuurad ilaahay uu ku been abuuranayo oo waxaan gaalnimo ahayn gaalnimo uu ku sheegayo addoonkana uu ku been abuuranayo isagoon gaaloobin uu leeyahy waa gaaloobay taasi iyada lama aqbalaya buu leeyahy oo masaa-isha noocana laguma dhisi karo imaamka la dhaha ibnu cabdilbar raximahu llahu tacaala waa ka sharaxay kitaabka almuwaطa lilimaami malik laba kitaab buu ku sharaxay midi waa atamhiidka kalena waa alistidkaar kitaabkiisa atamhiid mujaladka toddobiyo tobnaad safxada koob iyo labaatan isagoo masaa-isha ka hadlayo wuxuu leeyihi faalqur'aanu wasunatu yanhayaani can tafsiiqi lmuslim wa takfiirih bibayaani laa ishkaala fiih qur'aanka iyo sunnaduba waxay naga reebeenay inoo diideen qof muslima in lagu xukumo inuu faasiq yahay iyo in la gaalaysiiyo si cad ayaa qur-aanka iyo sunnadu oo masaladaasi ay uga hadleen wa min jihati الnadari الصaxiix aladi laa madfaca lah ana kula man habata lahu caqd اlislaam fii waqti biijmaaci min almuslimiin ثuma adnaba dnba aw taأwala taأwiila faاkhtalafuu bacdu fi khuruujihi min alislaam lam yakun liاkhtilaafihim bacdu bacda ijmaacihim macna yuujibu xujaة wlaa ykruju min alislaam almutafaq calayhi ila biitifaaqi aakhara aw sunati haabita laa mucaarida lah xagga caqliga saxdaa markaynu ka eegna buu leeyahy masalada qofka islaamnimadu mar ay u sugnaato ee mar laysku waafaqsanaa inuu muslim yahay kadibna ku dhaca dembi ama hadal ha noqdo ama camal ha noqdo ama caqiida ha noqoto ama masale awisha oo kadib laysku khilaafo qowlka ama camalka ama caqiidada ma ku gaaloobise kumuu gaaloobin wuxuu leeyahay islaamnimadiisi laysku waafaqsanaa khilaafkaa ka daba yimi ma gaaloomise muu gaaloobin waxba laga soo qaadi maayo buu leeyahy oo khilaafkaasi xujo noqon maayo islaamnimadii laysku waafaqsanaa inuu muslim yahayna takfiirkaa laysku khilaafsan yahay qofka lagagama saari karo qofkii muslimnimo loo ogolaa ee inuu muslim yahay laysku waafaqsanaa waxaa islaamnimadii loo ogolaa ee laysku waafaqsanaa lagaga saari karaa in laysku waafaqa haddana inuu gaaloobay amaba se la helo sunna haabita laa mucaarida laha sunne rasuula ka sugnaatay oo sugan oo ku cad masaladaasi oo wax daliilo caaridaya ma ka hor imanaya aanu jirin qaala waqad itafaqa ahlu sunnati waljamaca wahum ahlu lfiqi walathar calى ana axada laa yukhrijuhu danbuhu wain caduma min alislaam wakhalafahum ahlu lbidac ahlu sunna waxay isku waafaqeen qofku islaamnimada inaanu kaga baxayn dembi dembiga wuxuu uga jeedaa dunuubta kufriga iyo gaalnimada ka sokaysa walow dembigaasi haba weynaadabe waxaana ahlu sunnaha masaladaasi ku khilaafay ahlulbidca sida khawaarijta iyo muctasilada falwaajibu fi nadari an laa yukafara ila man itafaqa aljamiicu calaa takfiirih aw qaama calaa takfiirihi daliilu laa madfaca lahu min kitaabin aw sunna sida waajibkii waxay tahay inaan la gaalaysiin oo inuu gaal yahay aan lagu xukumin mid laysku waafaqay mooyaane in la gaalaysiiyo ama gaalaysiintiisa loo hayo daliil cad oo waxaba yaraatee ka hor imanaya oo khilaafsane aanu jirin oo ah kitaab qur-aanah ama sunno rasuulka caleyh afdal salaatu watasliim ka sugnaatay sidaasoo kale alimaam ibn lwasiir raximah llah kitaabkiisa alcawaasim walqawaasim juska afraad safxada boqol toddobaatan iyo sideed waxa uu tilmaamay gaalaysiinta dadka la gaalaysiinayo ee la xukumaayo diinta inay ka baxeen inay tahay arrin samciya macnaa mid laga qaadanayo un adilada la maqlo alqur'aan wasunna oo caqligu haba yaraatee meel aanu ku lahayn wuxuu le ina takfiira samciyun maxdun laa madkhala lilcaqli fiih wa ina adaliila cala alkufri laa yakunu ila samciya qaطciya walaa nisaaca fi dalik gaalaysiinta dadka la gaalaysiinaya waa inay noqoto mid laga soo qaato lagala kulmay xagga adilada samciga waa alqur'aan wasunna caqligu meel kuma laha buu leeyahy hadduu caqligaagu adiga kugu yidhaahdo qofkani waxaanuu sameeyey wax aada u foolxun waa arrin weyn siduu muslim u noqon karaa caqligaagaa arrintaasi la weynaatay qof kuma gaalaysiin kartid laabudda min daliilin samci waxa uu leeyahay daliilka markaa loo daliishanayo arrin umuuraha ka mida inay gaalnimo tahayna samcigu unbuu noqonayaa macnaa daliil la maqlo min alqur'aan aw min asunna weliba way noqdo qaطci daliil si go-an u tusinaya oo haba yaraatee wax ixtimaal oo kale aan lahayn xataa hadduu daliilku ixtimaalo arrintaasi inay gaalnimo tahay iyo inaanay gaalnimo ahayn asalku waxa weeye qofka inaan lagu gaalaysiin sida insha allahu tacaala aynu ku arki doonno qawaacidda dambe walaa nisaaca fi dalika buu leeyay ijmac buu kusoo naqlinayaa ibn lwasiir in takfiirku uu yahay samci arrinta kufri iyo gaalnimo lagu tilmaamayana bimacnaa in loo helo daliil samciga inay daruuri tahay inaanu nisaac iyo khilaaf ku jirin ayaa ibnulwasiir raxmat ullahi caleyh uu tilmaamaya imaam ibnulcuthaymiin raximah llahu tacaala kitaabkiisa la idhahdo alqawaacid almuthla isna wuxuu leeyahay hadal aada iyo aada u qiimo badan oo aynu odhan karno isagoo qura ayaaba soo ururiyey dawaabida iyo qawaacidda baabkan takfiirku uu leeyahy hadalka haddaan idiin akriyo wuxuu ku qoraya alqawaacid almuthla kollay nusakha iyo madbuucaadka kitaabku waa kala duwan yihin laakiin xagga u dambaysa ee la weydiinayo dadka ahlu taawiilka iyo ashaacirada iyo ma la gaalaysiinaya ayuu sheekhu hadalkan uu ku leeyahy wuxuu lehy alxukmu bitakfiiri watafsiiqi laysa ilayna bal huwa ila allahi tacaala warasuulih in qof lagu xukumo inuu gaaloobay ama inuu faasiq noqday maaha midaynu inagu iska leenay oo inagu dadka aynu uqaybino kaynu doono aynu gaalaysano kaynu doono faasiq aynu ku xukumayno wakadalika albidca kaynu doono mubtadic aynu ku xukumayno bal waa arrin u taalla ila allahi tacaala warasuulih fahuwa min alaxkaami asharciya alati maraduha ila alkitaabi wasunna takfiirku wuxuu ka mid yahay axkaamta sharciga marka qof la gaalaysiinayo ee ay tahay in loo celiyo kitaabka iyo sunnada waxa uu leeyahy sheekhu raximah llah fayajib atahabutu fiihi gaayat atahabut falaa yukafaru walaa yufasaq ila man dala alkitaabu wasuna cala kufri aw fisqi arrintaa waa in aada laysaga hubsado lama gaalaysiinayo inuu faasiq yahayna lagu xukumi maayo ilaa qof kitaabkiiyo sunnadu ayna tusiyeen mooyaane inuu gaaloobay ama inuu faasiq noqday walaslu fi lmuslim aldaahiri alcadaala baqaau islaamih wa baqaau cadaalatih xataa yataxaqaqa zawaalu dalika canhu bimuqtada daliil sharci qofka muslimkaa ee si intay nooga muuqataa islaamnimo ay tahay cadaaladi dushiisa ay ka muuqato waxaa asal u ah in islaamnimadiisi ay baaqi u tahay oo aanu diintii ka bixin cadaaladiisna baaqi ay u tahay ilaa la xaqiiqsanayo oo la yaqiinsanayo in islaamnimadii ay ka suushay weliba yaqiintaasina waa inay noqoto mid daliil sharciga ku dhisan bimuqtada daliil asharci walaa yajuusu tasahul fi takfiirihi aw tafsiiqih lianna fi dalika maxduureyni cadiimeyn mana banaana in la fududaysto qof muslima in la gaalaysiiyo amaba se lagu xukumo inuu faasiq yahay sababtaanay u banaaneen waxa weeyaan buu leeyahy sheekhu waa laba arrimood oo qof muslima haddii la fududaysto gaalaysiintiisa ama xukunka lagu xukumaya inuu gaaloobay laba arrimood oo xaaraan oo waaweyn oo halisa ayaa ku jira axaduhumaa iftiraau lkadibi cala اllahi tacala fi lxukm wa cala almaxkuumi calayhi aladi nabazahu bihi awalan qof markaad gaalaysiiso iyadoo arrinta noocaasi daliil iyo hubsasho aan ku dhisnayn dee ilaahay baad ku been abuuratay markaad leedahay hebel waa gaaloobay macnaheedu waxa uu yahay ilaahay baa xukumay hebel inuu gaal yahay iyadoo ilaahay aanu xukumin oo aanad hubin ilaahay inuu xukumay markaad xukumka noocaasi ilaahay u nisbaysa ilahay waad ku been abuuratay qofka laftiisina waad ku been abuuratay oo waxaanu ahayn ayaad ku sheegtay dee aliftiraac cala allah ilahay in lagu been abuurto halista ay leedahayna waa garanaynaa aلthani alwuquucu fima nabazahu bihi akhaah in kana saalima minhu halista labaade ku jirtaana waxay tahay walaalkaaga muslimka gaalaysiintii aada gaalaysiisay ayaad adigu ku dhacaysaa oo bimacnaa adiga kugu soo noqonaysa fa fii صaxiixi muslim can cabdillahi bni cumar radi allahu canhuma ana nabiya salى اllahu alيyh waslama qaal ida kafara rajulu akhaa faqad ba'a biha axaduhuma qofku hadduu walaalkiisa muslimkaa gaalaysiiyo gaalnimada labadaa midkood unbaa dhabarka u ridanaya ama kaasaa gaalo sidaa uu ku sheegaya ama isagay kusoo noqonaysa wa fii riwaayati in kana kama qaala wailaa rajacat calayh wa fiihi can abi darin radia allahu canhu can nabiyi salى اllahu alيyh wasalam waman dacaa rajula bilkufri aw qaala caduw allah walaysa kadalik ilaa xaara calayh qofka qof gaalnimo ku sheega ama yidhaha cadow ilaahay baa tahay oo xaqiiqada iyo dhabtuna ay tahay inaanu sidaa ahayn kaa uu ku sheegayaa isaga ayay kusoo noqonaysaa waxaa walaalkii uu ku sheegay waxa uu leeyahy sheekhu calaa hada fayajibu qabla alxukmi cala almuslim bikufrin aw fisqin an yundara fii amrayn sidaasi awgeed qofka muslimka intaanad ku xukumin inuu gaaloobay ama inuu faasiq noqday laba arrimood waa inaad eegto weyi axaduhumaa dalaalat lkitaab aw isunna cala ana hada alqowla aw ilficla muujibu lilkufri aw ilfisq horta waa inaad isweydiiso qowlkan qofku uu ku dhawaaqay ama camalkan uu sameeyey ama caqiidadan uu qalbigiisa geliyey ee uu muujistayna macnaa ma jiraa daliil tusinaaya in arrintaasi gaalnimo ay tahay ila waa inaga horu soo tilmaanay daliillaan qof inaan la gaalaysiin karin athaani inطibaaqu hada alxukmi cala alqaa'il almucayan aw alfaacil almucayan bxayثu tatimu shuruuط الtakfiir aw الtafsiq fii xaqih wa tantafi اlmawaanic haddaad hesho daliil tusinaayo qofkaasi waxa uu ku qowlay ama uu sameeyey inay gaalnimo tahay gaalnimada weliba diinta lagaga baxaayey markiiba xukunkii qofka dusha ha ka saarin oo ha odhanin khalaas waa gaaloobay bal dabiqitaanka xukunka qofka aad ku dabaqaysa aad ku dejinaysaa iyaduna waxay u baahan tahay hubsasho qofka xaalkiisa in la eego shuruuddii lagu gaalaysiin lahaa qofka ee xukunkaasi lagu dejin lahaa ma laga helay waxyaabihi xukunkaa ka baajin lahaana ma laga waayo waana masalada insha allah aynu ka hadli doono ah altafriiq bayna aliطlaaq waltacyiin fi masaa'il altakfiir arrinta kale saddexaad aynu tilmaamaynaa waxay tahay qaacidada saddexaad atakfiiru laa yakunu biamrin muxtamil bal laabudda an yakuuna alkufru bawaaxan qof marka la gaalaysiinayo laguma gaalaysiinayo arrin muxtamila bimacnaa daliil looma daliishan karo qof gaalaysiintii daliilkaas oo ixtimaala bimacnaa u dhici kara oo aqbali kara in waxaanuu tusinayaa ay gaalnimo tahay iyo inaanay gaalnimo ahayn wa kadalika qofka laguma gaalaysiin karo kufri arrin kufriya ama gaalnimo ah oo qofkaasi inay ka sugnaatay iyo in kale aanad garanahayn oo aanad hubsan wa kadalika waxa weeyaan qofka laguma gaalaysiin karo arrin aad og tahay inay ka dhacday inay gaalnimo tahay inaad og tahay laakiin aanad ogeyn xaalkiisa iyo mulaabasaadka isaga ku meersan ee ku wareegsan maxaa u geeyey ma jahli baa u geeyey ma taawiil baa u geeyey macnaa ixtimaalaadka noocaasi laabudda waa in la eego markaa qofka maadaama aynu soo tilmaannay islaamnimadii si yaqiina ugu sugnaatay inaanay qofka ka suuli karin ilaa binasin aw ijmaac qaacidadana taasi ayay faracay ka tahay a'imaduna sidaasi ayay tasriixiyeen wuxuu leehay shekhu lislaam ibnu taymiya fii majmuuci alfataawa mujalada labiyo tobnaad safxada afar boqol lixdan iyo lix man habata islaamuhu biyaqiinin lam yazul dalika canhu bishak qofka islaamnimadiisu si la huba ay u sugnaato oo inuu muslim yahay la hubay marka hore shaki laga shakiyey diintii ma ka baxay mise kama bixin dee laguma takfiirin karo oo diintii lagagama saari karo laabudda yaqiintaa hore waxaa suulin karta un yaqiin kale oo qawaacidda markaa waaweyn alqawaacid alfiqiya alkubraa alkhams waxaa ka mid a alyaqiinu laa yazuulu bishak yaqiinta waxaa la idhahaa shaki kuma suusho ibnu bataal imaamka la idhaahdaa waxa uu leeyahy sharaxuu sharaxo saxiixu lbukhaari xaafid ibnu xajarna raximah llahu tacaala aad buu wuxuuga soo naqliya ibnu bataal sharaxiisa fatxulbaariga wuxuu yihi ibnu bataal waidaa waqaca shaku fii dalik wuxuu ka hadlayay masalada ku saabsan qolada khawaarijta la idhaha ma gaala mise gaala maaha markaasaa wuxuu leey mar hadduu shaki galay arrintaa ku saabsan gaalaysiinta khawaarijta lam yuqطac calayhim bilkhuruuji min alislaam lama jari karo oo lama xukumi karo si go-an inay khawaarijtu islaamkii ay ka baxeen lianna man habata lahu caqdu lislaam biyaqiini lam yakhruj minhu ila biyaqiin qofka guntintii islaamka ay u sugnaatay macnaa qof baa markii hore khawaarijta aan ka mid ahayn islaamnima ayaa u sugnaatay kadib qofkii wuxuu ka mid noqday min firqati alkhawaarij waa la ysku khilaafay arrintaama ku gaaloobi mise ku gaaloobi maayo khilaafkaa markaa la ysku khilaafay gaalaysiintiisii laga shakisan yahay diinta lagaga saari maaya buu leeyahy kitaabka fatxulbaarigu xaafidku kusoo naqliyay hadalkaana mujaladka labiyo tobnaad safxada saddex boqol iyo afar iyo toban arrinta caynkaasi oo ah arrin muxtamila qofka inaan lagu gaalaysiin waa arrinta aimada qaarkood ka yeedhsiisay inay yidhaahdaan arrin lagu ijmaaco la ysku waafaqsiyay inay gaalnimo tahay mooyaane wax kaleba anagu dadka ku gaalaysiin mayno aimada sidaa caddaysana waxaa ka mid ah alimaamu almujadid shaykhu lislaam athani maxamed bnu cabdilwahaab raximah llahu tacaala wuxuu yihi shaykhu lislaam maxamed bnu cabdilwahaab walaa nukafiru ila ma ajmaca calayhi alculamaa kulluhum anagoo dadka kuma gaalaysiino arrinay isku waafaqeen culimada oo dhami inay gaalnimo tahay mooyaane xataa arrinta haddii la ysku khilaafo ma kufriyo mise kufri ma aha oo khilaaf muctabari masalada uu ku jiro anuu dadka kuma gaalaysiiya buu leeyahy kitaabka la dhaha durar saniya fii fataawa alaima anajdiya juska koowaad safxada toddobaatan ayaa hadalkaasi uu ku qoray a'imadii markaa isaga ka dambeysay laftoodu qaacidada noocaasi ayay ka dhaxleen oo waxaa markaa ka mid ah a'imadaasi xafiidkiisa ama inanku awowga u ahaa oo ah cabdulatiif ibnu cabdiraxmaan ibnu xasan ibnu moxamed ibnu cabdilwahaab oo uu ka farcan ka farcanaa muftigii la odhan jiray moxamed binu ibraahim oo imikana ragga ka farcana jooga uu ka mid yahay asheikhu alcalaama saalix ibnu cabdilcaziiz al sheikh wasiiru shu'uun alislaamiya walawqaaf fi lmamlaka alcarabiya asacuudiya cabdilatiif nin sahlan ma ahayn muftiga waxa weeyaa najd ayaa mar uu ahaa iyo ninka masaa-isha o dhan looga noq loola noqdo ee looga dambeeyo wuxuu leeyahay isagoo ka warramaaya awowgii bal mas'aladaasi halka uu ka taagnaa wa inahu yacni jadda wuxuu ujeedaa awowgii laa yukafiru ila bima ajmaca almuslimuuna calaa takfiiri faacilih imaamka moxamed binu cabdilwahaab dadka kuma gaalaysiiyo arrin la ysku waafaqay qofka sameeya inuu gaal yahay mooyaane oo ah min ashirki alakbar arrintaasoo ah qofkaasi inuu sameeyo shirkulakbar waalkufri biaayaati illahi wa rasuulih aw bishayin minha ama inuu ku kufriyo ilaahay aayaadkiisa iyo axaadiisii rasuulka ama shay ka mid a weliba kaana goormaa la gaalaysiinayaa markiiba xukunka miyaa loo dhiibayaa isagoo diyaara bacda qiyaami alxujati wa bulugihi buluugiha almuctabar kaa laftiisa waxaa la gaalaysiinayaa marka xujadu ay ku ooganto oo haddii jahli arrintaa u geeyo jahliga laga suuliyo haddii taawiil iyo shubha ay ku qumtayna taawiilka iyo shubhadaa lafteedana laga baabi'iyo oo xujadu qofka ay u gaadho si muctabara si wax kasoo qaad waxa weeyaan leh maaha qofka in warqadun loo dhiibayo wax ku qoran ba aanu fahmin ama kitaabun lagu tisaayo ama kelimaad la odhanayo dabeetana la odhanayo qaamat calayhi alxuja khalaas kafara faqtuluuh xujadii waa waa ku ooganteye oo waa waa gaaloobeye xarunta geeyo xawda ka gooye arrintu sidaasi maaha laabudda waxa weeyaan xujadu si muctabara waa inay u gaadho weye imaamka la dhaha cabdiraxmaan ibn naasir isacdi waxa uu leeyahay kitaab uu ku sharaxo axaadiis mukhtaara oo uu doortay kitaabkaasina waxa uu ku daabacan yahay majmuucatu mualafaati sheekh cabdiraxmaan ibn naasir isacdi ayuu ku dhex daabacay wuxuu sharaxayaa xadiidka la yidhaahdo idra-u lxuduuda can lmuslimiin macanaa dadka muslimiinta cuquubaadka sharciga ee muqadarka sida xaddu zina iyo xad waxa weeyaan shurb alkhamr iyo xaddu lqadf inta laga baajin karaya in laga baajiyo oo inuun hadday jirto shubho lagaga baajin karaa inaan lagula degdegina laga baajiyo wakadalika xaddu ridda laftiisuna waa soo gelaya xuduuddaasi ayaa uu ka mid yihi isagoo xadiidkaa sharaxaya wuxuu leeyihi hada alxadiidu yadullu calaa ana alxuduuda tudra'u bishubahaat xadiidkani wuxuu tusinayaa xuduudda dadka in lagaga difaaco lagaga riixo shubahaadka iyo ishkaalaadka ku meersan faida ishtabaha amru linsaani waashkala calayna xaaluh wawaqacat alixtimaalaat hal facala muujiba alxaddi am la wahal huwa caalimun aw jaahil wahal huwa muta'awilun muctaqidun xilahu am la wahal lahu cudru caqdin aw ictiqaadin duriat canhu lcuquba liannana lam nataxaqaq muujibaha muujibaha yaqiinan wuxuu leeyahay qofka haddii arrinkiisii ishkaal uu inaga galo oo xaalkiisii uu inaga ishkaal galo oo ixtimaalaad fara badani ay galaan oo arrintii xadka waajibsanaysay ma sameeyey mise muu samayn baynu ka shakin iminka inagu waxaynu ka hadlaa baabu takfiir xaddu ridda arrintii keensanaysay ma sameeyey mise muu samayn ayaa inaga ishkaal gashay haddaynu ogaanay inuu sameeyey waxa inaga ishkaal gashay ma isagoo caalimo garanaya ayuu sameeyey mise isagoo jaahila haddii waxa weeyaan aynu ogaanay isagoo caalimo inuu sameeyey waxay naga ishkaal gashay tusaale ahaan ma mutaawil baa waxbuu awilanayaayo arrintan inay xalaal tahay baabuu ictiqaadsan yihi oo arrintanay xalaal ugu tahay caqdi ama ictiqaad haddii ishkaalaadka noocaasi qofka ay ku wareegaan war wixii lagu gaaloobaye ma sameeyey ama wixii xadka waajibsanay mise muu samayn hadduu sameeyey cilmi ma u lahaa mise umuu lahayn hadduu cilmi u lahaa ma inay xalaal u tahay buu arkayo mutaawil buu aha mise muu ahayn saddexdaa ishkaal haddii qofka xaalkiisii ay ku wareegaan qofkii ku dhacay arrin xad keensanaysa ama xuduudda kale ha noqotee ama xaddu ridda ha noqotee waajibkay nasaarani waxa weeyaan buu leeyay imaamu sacdi raximah llahu tacaala inaynu ciqaabkii arrintaa ka dhalanayay qofka aynu ka difaacno aynaan ku dejin maxay tahay sababtu waayo maynaan yaqiinsan oo maynaan hubsan ciqaabka wixii keensanayay qofkaasi inuu ku sifoobay waa kan shakiga iyo ishkaalku inaga galay walow taradad alamru bayna alamrayn faalkhaطأu fi dar'i اlcuqubati can faacili sababiha ahwan min alkhaطأi fi iiqaaci اlcuqubati calaa